bismillaahi araxmaani araxiim warkeenna duhurnimo maanta qodobada ugu doorka roon leh waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shirka madasha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgelayaan dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo beesha caalamka wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ka guddoontay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi filan qalab isbitaal oo dhammaystiran oo ay ugu talagaleen in la gaadhsiiyo isbitaallada ku yaalla gobollada dalka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii haweenka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda ee dalku yeelanayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si diiran u soo dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle maamulka gobolka baay ayaa maanta waxa uu bilaabay dib u dayactir waddo muhiim ah oo marin u ah gaadiidka iyo dadweynaha magaalada baydhabo dadweynaha ku nool gobolka hiiraan ayaa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamka inay la soo gaaraan gurmad biyo dhaamin ah kadib markii webiga shabeelle ee mara gobolkaasi hiiraan uu biyoyareeyey qaar ka mid a ururada dhallinyarada ee ka howlgala magaalada gaalkacyo ayaa howlo biyo dhaamina ka sameeyey ama u sameeyey dadka ku noolo deegaanno hoos taga degmada gelinsoor ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammaysatay derajada koowaad iyo labaad ee jaamacadda hoob ee magaalada muqdisho wararkeenna dibaddana waxaa ka mid ah hay-adda m s f ayaa sheegtay in ololihii tallaal ee ugu horreeyey ee cudurka daacuunka uu hadda ka socdo magaalada lusaaka ee dalka zambiya dalka jaad codbixiyaasha dalkaasi ayaa u dareeray doorashada madaxweynaha dalka jaad
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa maalinimo axada tobanka bisha afaraad laba kun iyo lix iyo tobanka warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho si rasmi ah uga furay madasha hogaamiyaasha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha uu khudbad madasha ka jeediyey ayaa sheegay in shirkan looga hadli doono ajendayaal ay ka mid yihiin dhaqangelinta nidaamka doorasho ee lagu heshiiyey in laga munaaqishoodo barnaamijka siyaasadda dowladda ee amniga qaranka iyo barnaamijka dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ee qaranka maanta waa maalin kale oo muhiim ah u ah qaranka soomaaliyeed waddankeenna waxa uu ku tallaabsaday horumar dhinacyo badan taasina waxaannu ku gaarnay waa isku tanaasul iyo dulqaad aan muujinnay ayuu yidhi madaxweynuhu waxaan rajaynaynaa inaan meesha ka sii wadi doonno dadaalkeenna aan horay ugu dhaqaajinayno dalka si aannu u helno soomaaliya cusub oo ku dhisan nabad horumar iyo barwaaqo ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijyada siyaasadeed ee socda ay muhiim u tahay inay noqdaan kuwa daah furan loo wada dhan yahay islamarkaana leh sharciyad iyo kalsoonida shacbiga mudane sharmaarka ayaa intaas raaciyey in dhammaan howlahani la qabanayo ay lagama maarmaan u tahay in baarlamaanka federaalk ee soomaaliya uu ansixiyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in la qorshaynayo in shirka dib u egeysta dastuurka uu ka dhaco oo ka dhici doono magaalada garoowe bisha mey ee nagu soo aadan waxaa isna halkaasi sharaxaada ku saabsan barnaamijka siyaasadda amniga qaranka ka jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar cabdi qaalib shirkaasi waxaa iyana hadalla ka jeediyey islamarkaasna muujiyey taageero ku aadan geedi socodka hannaanka siyaasadda ee dalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubba axmed maxamed islaan galmudug cabdikariin xuseen guuleed koonfur galbeed shariif xasan shi aadan iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas
maanta cusubnimaday taladii iyo tallaabooyinkii waayahan dhan aan ka soo shaqaynayno ee laba kun iyo lix iyo toban sidii aan ugu gudbi lahayn annagoo wax badan gadaal gadaal soo dhigay kursiina inaanay jirin gadaal soo dhigay sidii aan jeclaan lahayn oo hal qof iyo hal codax inay dhacdo inaanay suurtagal ahayn gadaal soo dhigay haddana wixii kala suurtagal oo dhan inta ka soo shaqaynay moodal laga doodo oo maxaan ku rahday laysu soo uu yaallo tafaasi tafaasiishiisi iyo siduu u dhaqangeli lahaa oo maanta aan u keeni lahayn baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee ka kooban labada aqal sidii aan u dhaqangelin lahayn u jirsiinayn markuu jirana wixii dhimanna isagoo usii dhammaystiri lahaa institutionska maanta ma horyaalla inaan samayna aragnahay waxaa koobka waa labadaas aqal aqalki sare iyo aqalki hoose inaan samayno kadibna anigu markaa wuxuu dhimanayaa ama madaxdii sameynteedii ama hogaamadii dalka ee kala duwanaaisidoodii iyo shuruucii wixii ka dambeeyo meeshaas ka sii hanaqaadkeedii ahay in ay noqotaan waa arrin aad iyo aada muhiim u ah
wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii haweenka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda ee uu yeelanayo dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa madashaasi inooga qayb galay cabdishakuur cali axmed cabdishakuur oo hadda stuudiya igula sugan cabdishakuur sidee uu u dhacay shirkaasi ee kulan maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo ay ka qayb galeen ee ururada haweenka u ololeeya ayaa waxaa ka qayb galay ee wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka kulankaas waxaa diradda lagu saaray ee doorka haweenka ee siyaasadda gaar ahaan hanaanka ee lagu soo dhisayo hadduu eebba idmo baarlamaanka cusub ee soomaaliya qoondada ay baarlamaanka soo socda ay ku yeelanayaan haweenka labada aqal hadduu aan la aqalka sare ee baarlamaanka iyo aqalka hoose haweenka kulankaasi ka hadla waxaa kamid ahaa ururka haweenka qaranka guddoomiyahooga ee marwa batuula sheekh axmed gaballe iyo mas-uuliyiin kale oo kamid ah haweenka ururada u ololeya waxaay sheegeen in marnaba aanay aqbalaynin haweenka ay waayaan markan boqol kiiba soddon qoondada ay baarlamaanka ku leeyihiin wasaaradda arrimaha gudaha ayay ka codsadeen inay kala shaqeyso hore waxaa broseska waxay hore ula kulmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka waxay sheegeen in sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ay la kulmi doonaan iyagoo doonaya inay helaan boqol kiiba soddon haweenka soomaaliyeed oo ah qoondadii markii hore ee loo qoondeeyey heshiiskii lagu saxiix garoowe laba kun labayo toban ee lagu soo dhisay dowladdan aan kumeel gaarka ahayn waxay sheegeen in ay u baahan yihiin in haweenka ay helaan hadda qoondadii markaasi la qoondeeyay oo ilaa haddana la isku raacsan yahay oo ra-iisul wasaaruhu u sheegay in diyaar ay tahay oo guddoomiyaha baarlamaanka u sheegay oo ahayd boqol kiiba soddon inay ka helaan baarlamaanka haddii aan lahayd aqalka sare ee baarlamaanka oo ay sheegeen in shan iyo toban ku yeelanayaan iyo aqalka hoose oo ay yeelanayaan siddeetan iyo laba xubnood waxay sheegeen inay u baahan yihiin helaan oo wax ka yar shan iyo toban ama haaf intii loogu talagalay ay ka heleen baarlamaankii lasoo dhaafay dowlad goboleedyadii sidoo kale ka cabanayeen oo ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay inay helaan boqol kiiba soddon wasiirada soo socda ayaa kamid a waxyaabihii ay sheegayeen oo dowladda sanadkan la dhisayo hadduu eebba idmo oo ay sheegeen inay lagama maarmaan tahay iyana ay ka helaan boqol kiiba soddon
waxaad sheegtay in guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed ee marwa batuulo sheekh axmed gaballe ay shirkaa ka qayb gashay ma jireen ergooyin matalayay maamul goboleedyada dalka oo haween ka socda ma joogeen
kulankii maanta waxaa ka qayb galay haweenka u ololay arrimaha haweenka gaar ahaan hay-adaha markaasi haweenka sida gaarka ah sida haddii aan lahayn kuwan iida oo kale s w c iyo hay-ado lamid ah kuwaasoo ka shaqeeya haweenka soomaaliyeed iyo sidii ay u heli lahayn xuquuqdooda sidoo kale dhibaatooyinka haweenka la kulmaan marka inta badan haweenka ka qayb galaya waxay ahayn haween gobolada dalka matalayay oo haddana ku jira ururadaas haweenka arrimaha haweenka oo leh waa gartay haweenkii macnaha ayaa waxay raadsanayaan qoondadii u qorshaysneed oo ay rabaan inay ka helaan baarlamaanka soo socda ee soomaaliya haddii ilaah yidhahdo waa maxay doorka wasaaradda arrimaha gudaha ay ku lahayd mataqaanaa raadinta qoondadaas muxuu yahay doorka wasaaradda arrimaha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda udubdhaxaadka u ah wasaaradaha dowladaha marka laga hadlaya dowladda marka laga hadlayo hadda shirkan socda ee madasha waa iyadaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyadaa xiriir ah sidoo kale dhismaha dowlad goboleedyada iyadaa shaqo kuleh marka waxay sheegeen in wasaaradda arrimaha gudaha maadaama sidaas muhiim u tahay ay hadda u dalbadeen inay la kulmaan islamarkaana ay doonayaan inay noqoto marin ay fariintooda ku gudbistaan oo mar walba ay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda iyo wasiiru dowlaheeda iyo wasiir ku-xigeenkeedu ay meel tagaan ama shir oo soomaaliya looga hadlayo ay tagaan in ay geeyaan doorka haweenka inaan marnaba laga tegin macnaha ma jirtaa qorshe shirar kaleo laiskugu imaanayo si arrintan loosii dardargeliyo way sii socon doontaa haweenku siday sheegeen ilaa madaxweynehay la kulmi doonaan oo ay kala hadli doonaan sidii ay u heli lahayeen qoondada baarlamaanka soo socda ee labada aqal haddii aan laha aqalka sare iyo aqalka hoose waa mahadsantaha kaasuna wuxuu ahaa cabdishakuur cali axmed oo ka qayb galay maanta goobjoog inooga ahaa shir wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ay u qabatay haweenka soomaaliyeed oo ka hadlayay sidii haweenku ay heli lahayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda ee soomaaliya haddii ilaahay yidhaahdo wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka guddoontay jaaliyadda soomaaliya ee filan qalbi isbitaal oo dhammaystiran oo ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo isbitaallada ku yaalla gobollada dalka warkaasina waxaa inoo haya waryahayna leyla cadceed
wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya xaawa xasan maxamed oo shir jaraa'id ku qabatay xafiiskeeda ayaa ka hadashay qalab caafimaad oo dhan hal konteenaro oo ururka soomaalida fiinland ay ugu deeqaan wasaaradda caafimaadka oo soo gaaray wasiirka caafimaadka ayaa shirkeeda jaraa'id ku sheegtay iyadoo uga mahad celisay ururka soomaalida fiinland qalabka caafimaad ee gaaraya halka konteenar ay ugu soo deeqeen wasaaradda caafimaadka in wax looga qaban doono adeega caafimaadka islamarkaana la gaarsiin doono gobolada dalka waxweyna ay kusoo kordhi doonaan cisbitaalada dalka waxna looga qaban doono adeegyada bulshada loo qabto ee caafimaad waxa ayna xustay in soomaalida fiinland ay yihiin kuwo dayasho mudan loona baahan yahay soomaalida oo idil in ay qaadaan tillaabooyin la xiriira tillaabada ururka soomaalida fiinland ay qaadeen si wadanka loo horumariyo
jooga dalka finland oo haystaa ama la shaqeeyaa ama abaabulay barnaamijkan saaxiibtinimada xiriirka dadka soomaaliyeed dadka finland organisation arrimaha ka shaqeeya oo arrimaha bulshada qabta runtii waa waa barnaamij ay kasoo shaqeeyeen dhalinyaro iyo iyo gabdhooyin soomaali ah rabaana inay wadankooda xog u qabtaan si loo soo kobcin lahaa adeega caafimaadka wadankana runtii aad wasaaradda oola shaqeynaya waa alaab runtii awood awood badan leh oo tira tira fiican ah waan isleenahay qaar ka mida gobolada inaan hadda aan gaarsiin karno wax ay runtii waxtar ulaho iyaga ay kusii shaqaysan karaan intii wax kale uu ka imanayo kadibna waa container afartan afartan feet ah kii horaa hadda yimid laba container ay ahaayeen containerkii kale hadda soo socdo asagana afartan feet kale ah marka waxaan isleenahay bal horta afartankaa feet u qaybiya degmooyinka gobolada qaar ka mid ah iyo haddana hadda kuwa kale markay yimaadaan degmooyinkii kale aadan gaarin iyagana sii siiya marka waxay kutusaysaa haddii wax la wada qabto dadka soomaalida ku nool banaanka iyo soomaalida ku nool gudaha oo rabaan inay bushino adeegii bulshada wadanka inuu soo noqdo ama dhinac kaleba ha ahaata haddii wax layskala qabto in runtii wax badan wadanka horumarkiisa laga bedeli karo adeegyada dadka bulshada loo fidiyana runtii la hagaajin karo tayadiisa iyo iyo tiradiisaba marka runtii waxaan idin leenahay finland somalia association waxaan idin leenahay aada iyo aad umahadsan tihiin waa arrin runtii ku dayasho mudan oon isleenahay dhalinyaro badan oo wadamo kale ku noolna inay ku dayadaan ayaguna sameeyaan sida dhalintan ku nool finland ay sameeyeen sidoo kale wasiirka caafimaadku waxa ay u mahad celisay hay-adda u n f b a ee qaramada midoobay oo gacan ka geysatay keenista qalabkani ee ururka soomaalida finland ee wasaaradda caafimaadku ay ugu deeqeen waxaa kaloo mahad gaara runtii naga mudan inaan u mahad celino ururka qaramada midoobay ee la yidhaahda u n f b a oo kasoo shaqeeyay alaabtaasi inayna soo gaarto anaga ee halkana loogu keeno runtii gacan weyn ka qaatay iyo shaqaalaha wasaaradda iyagana runtii aad ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay ururka soomaalida fiinland ay sidoo kale uu jiro qalab ay ugu talagaleen wasaaradda caafimaadka oo dhan hal konteenar markaana dhowaan uu soo gaari doono wasaaradda caafimaadka leyla cadaad ismaan telefishinka qaranka magaalada muqdisho
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si diiran u soo dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele warbixintaanna waxaa inoo haya waryaheena xasan yuusuf farey
kulankan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku taageereen guusha madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ka gaaray doorashada xilka madaxtinimada ee dalkaasi oo hab dimuqraadi ee dalkaasi ugu hirgashay ugu horreyn waxaa kulankaasi hadal ka jeediyey imaam cusmaan maxamed cusmaan iyo xaaji abuukar aweys oo ku hadlay magaca waxgaradka soomaaliyeed ee ka qayb galay kulankaasi ayaa soo dhoweeyey guusha xilka madaxtinimo ee dalka jabuuti uu ka gaaray madaxweyne ismaaciil cumar geele iyagoo hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha dalka jabuuti iyo shacabka dalkaasi waxaan halkan taxliid ugu diraynaa madaxweynaheena aan jecelnahay mudane ismaaciil cumar geele iyo shacabweynaha dawladda walaalahaan nahay sokeeyaha ah jabuuti taasoo aanugu hamballaynayno doorashadii mar labaad mar saddexaad afraad loo doortay madaxweynuhu si guulna ay ku dhammaatay annagoo aada ugu faraxsan marka horena aan ilaahay u barinayna in maaragtay dib dam loo soo doorto madaxweynuhu qalban waa qaaliban aan ula jirnay oo noo yahay maanta walaal jiro dalkii soomaaliya markii dhibaatada xooga leh soo martay dawladda walaalaha noo gurmatay aan ilooweyna weligayna insha allah waxaan leenahay madaxweyne jira isu joog anigoo ahay xaaji abuukar aways odayaasha beelaha reer banaadir waxaana tahniya u diraynaa ismaaciil cumar geelle taasoo ku guulaystay madaxweynenimada jabuuti aad iyo aadaan ugu farxaynaa haddaan nahay qowmiyada banaadir dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradkii kulankaasi ka qayb galay ayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyo muwaadin kasta ah ee soomaaliyeed ugu baaqay inay u gurmadaan walaalahooda soomaaliyeed ee abaartu aafaysay cumar aweys nuur iyo ugaas saalax maxamed cabdallah oo kulankaasi hadal ka jeediyey ayaa yidhi
waxaan u rajaynaa ganacsatada soomaaliyeed ganacsatada maahana guri walba ee maanta waddanka soomaaliya ku yaal iyo mid diba jiraba in ay ayaguna walaaladood maanta barkee waa la xoola beelay dadkii maanta dhimasho waa dhacday inta joogtaan dhimasho alxamdulilah roobka waa bilowday waxaan rajaynaynaa inay ayaguna laga fadhiisanin wax allaala wixii walaalahood loo qaban karo ay u qabtaan gurmada waana waajib waajib islaamiya waayo ganacsatada soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey waxaan u sheegaynaa maanta abaaraha jirto inay gacan weyn ka qaataan sababtoo ah aakhara wax ma laisku taraa adduuna wax laisku taraa aakhara ah la horumarsado aakharada ha la horumarsado madaxweynaha dalka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa markii afaraad ku guulaystay xilka madaxtinimada waddankaasi xasan yuusuf cali telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
maamulka gobolka baay ayaa maanta waxa uu bilaabay dib u dayactir waddo muhiim u ah marinka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada baydhabo warkaasi waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray waryaheenna siraaji sheekh isxaaq
waddada soddonka waa waddo ka mid a waddooyinka magaalada baydhabo islamarkaana dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay soo wajaheen burbur aad u ballaaran waxaana berisamaadkii waddadaasi isticmaali jiray gaadiidka iskaga kala goosha gobollada dalka soomaaliya waxaana waddadaasi haddeertan lagu wadaa dayactir aad u ballaaran oo ay isku kaashanayaan hay-adaha d r c d d g iyo maamulka degmada baydhabo dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay oo waddadaasi ay burburaysay ayaa waxaa jiray dad aad u fara badan oo ku soo durkay waddada waxaana haddeertan la bilaabay in la burburiyo qaar ka mida guryaha sharci darrada ee laga dhisay waddadaasi guddoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo duqa degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin ayaa si wada jira maanta u dhagax dhigay waddadaasi iyadoona la arkayay guryo fara badan oo la burburinayo doctor cali rooble oo ka mid ahaa dadkii maanta guryahooda la burburinayay islamarkaana sidaas sharci darrada ku dhistay waddada ayaa waxa uu sheegay in si aada ugu ganacsan yahay waxaana shacabka magaalada baydhabo ugu baaqay inay u hoggaansamaan nidaamka ay wadaan maamulka degmada iyo kan gobolka
analahow doctor cali rooble gurigun waliba ahaa lixdan miitiro iilishay lixdan miitir waldumiyahay arag hasan wali lindumiyahayana waa soddon sentimitirna jikaha gali soddon sentimitir micnaasha wali aha haltaaku haltaaka haltaakiya duruhun ood lixdan mitir e oo geeskugeesa lindumyahay waana ani dumyahay galantay ka dumyahay waana ka faraxsana boqol kiiba boqol ya ka faraxsana wali in ka faraxsanaa waan waajib oo nasaarun lankasta oo reer baydhow ah lankasta oo muwaadin ah inti uswadinshay wanaajay iyo bilacsamiiska shaqeey waajibna saarangu guddoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo duqa degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin ayaa si wada jira u sheegay in ay wadaan qorshooyin lagu burburinayo guryaha sharci darrada ee laga dhisay waddooyinka magaalada baydhabo waxaana uu sheegay in waddadan ay ka mid tahay waddooyin dhowra loo dhisayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
waddadan ma hamartay broses yaa hamarti oo qaabka lanka dhisi lahaa iyo silmisi lahaa ka saabsan brosesska meesha ka bilaawday in community xaafado waa beri iyo horseed iyo meeshaas xaafadan oo hideeda oo hay-ad hay-ada d r c iyo d d g markii xaafado mobilization kasoo biday iyo erti maara medicine qobol erti yaa mayka ku imaana fikrin la dhisa fikirka maarna waddadan la dhisa qoondadii baysalan hay oo maalan ahayd boqol labaatan iyo toddoba kun doolar yaa fikir ma sheegnay in maarna beesadaasi intii maarna meeliyaga la gelifad dhigii maar waddan soddonka waddaas maarna halbowlana geek magaalo baydhabo marka jidkan soddonka iyo geek roogna dadkii deganaya bulshadii deganaytay iidan amaan ahayn dareema korta meelun hati surugna dura irishay amaba meel meel raay lanting un hati surugna lixdan mitr ah jidku wala ushagaleyna sahaltaake halkitaake lixdankaas mitr liin dum yahay dareema kortaan muwaadinkaasi go-aan kusi qaaday ciidanka ammaanayin waana meel raay garabkiga iyo kahela usiina mafadaan marka bulshada kale inay la abaal laakiin intaasayta suubi waa ilu ku yaabay shalayba inuu ishangalo fadhi laakiin lanko kale qaldan sabar loogu kugadadi baan ininka sheegay saasaa ka galaya suurtagal ah dadna wayba yoo ogyin dhulsho meelkeyga iyo walka darsaaya kasii darahaaya haddana yoo walba anka qabada doog isku binaa wada leeg nasiib darrow taasna jid kasta oo baydhabo ee roob ilaahay erna nafta ilaahay ninka sima way kala taliyaana dadka inay ku fikiraan jidkuusiga ee walaayilinka talagalay inuusi hela
tan iyo markii dhidibada loo taagay maamulka gobolka baay oo uu guddoomiyaha ka yahay mudane cabdulah tan iyo markii dhidibada loo taagay maamulka uu guddoomiyaha ka yahay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed cabdulaahi cali watiinna uu ka yahay duqa degmada baydhabo ayaa waxaa durbo bilowday dayactir loo samaynayo qaar ka mida waddooyinka magaalada baydhabo oo fursad aan u helin dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay in la dayactiro waxaana sidoo kale maamulka bulshada uu ku dhiirigeliyey in iyagu laftirkooda ay waxqabsadaan ayna dhistaan waddooyinka dhex mara xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo siraaji shaysaa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
dadweynaha ku nool gobolka hiiraan ayaa maanta baaq u soo jeediyey dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamka inay la soo gaaraan gurmad biyo dhaamin ah kadib markii webiga shabeelle ee gobolkaasi mara uu biyo yareeyey warkaasi waxaa baladweyne inooga soo diray wariyaheenna cabdishakuur cismaan cali webiga shabeelle oo dhex mara deegaano fara badan oo ka mid a gobolka hiiraan ayaa muslidkii lasoo dhaafay biyiyari aad u ballaaran laga dareemayey taasi oo saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka hiiraan inkastoo webiga isbuucadii aan kasoo gudubnay biyo fara badan oo keenay ayaa haddana biyihii waxay u muuqdaan hadda kuwa keenan waxaana bulshada ku nool gobolka hiiraan ay ka codsadeen dowladda federaalka soomaliya iyo hay-adaha caalamiga in ay shacabka gacmo siiyaan sidii ceelo loogu rodi lahaa islamarkaana biyo dhaamin loogu samay lahaa inta badan deegaanada gobolka hiiraan webiga shabeelle ayaa loo isticmaalaa soo saarista dalagyada kala duwan ee beeraha ee lagu waraabiyo islamarkaana xoolaha iyo dunyada oo ay dadweynuhu dhaqdaanna sidoo kalena ay gaabsi ku noqotay inay biyo helaan weriga shabeelle xilligan kula hadlayo oo aan meel aan ka fogeyn aan taaganahay ayaa waxaan dareemayaa in biyaha webiga ay fadhiyaan islamarkaana biyaha webiga ay ka soconin taasi oo saameyn ku yeelatay inay bulshada cabri waayaan biyaha webiga shabeelle islamarkaana ceelal farakutiraysa oo ku yaala magaalada kaladiine biyaha magaalada shacabto dhinaca kale deegaanada miyiga ee hoos yimaada magaalada kaladweyne iyo degmooyinka kale gobolka ayaa laga soo sheegayaa biyolaan toogan maadaama dadweynaha ay cabi waayeen biyaha webiga shabeelle oo dhadhan ahaan xasaasbideleen islamarkaana bulshadu ay sheegeen in ay jireen ceelashii biyaha ee degmooyinkaasi ku yiilay iyadoona dhinaca kaleeto bulshada ku nool galadweyne ay sheegeen haddii arrinta sana kusii socoto in ay sababi karto in biyo la-aan toogan ay ka dhacdo deegaanada gobolka hiiraan biilaanta ballaaran ee webiga shabeelle biyarada webiga shabeelle ayaa sabuu ah gudimarkii dowladda etoobiya ay biyoxareeno ka samaysay deegaanada webiga shabeelle uu soo maro uu ku yaala waddankeeda taasi oo bulshada ku nool gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobollada dalka soomaaliya soo maray webiga shabeelle ay biyare ay dareemaan cabdismaan cali reediyo muqdisho kaladuweyne
qaar ka mid ah ururada dhallinyarada ee ka howlgala magaalada gaalkacyo ee maamul goboleedka galmudug ayaa howlo biyo dhaamina u sameeyey dadka ku nool deegaano hoostaga degmada gelinsoor ee gobolka galgaduud oo xaalad biyo la'aaneed ay haysato warkaasi gaalkacyo waxaa inooga soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
biyo dhaamintaanu ahay mid loogu gurmanayo dad ay saameeyeen abaaro iyo biyo la-aan kuna nool deegaano dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee degmada gelinsoor ee gobolka galgaduud ayaa waxaa u sameeyey qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo kuwaasi oo gacan ka helayay qaar ka mid a qurbajoogta soomaalida ilaa saddex tuulo oo dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee degmada galinsoor ee gobolka galgaduud ayaa la gaarsiiyey ilaa iyo koo iyo toban booyadood oo biyaha kuwaasi oo qaybta ah gurmadyo loo fidinay dadka iyagu kasoo barakacayay xadka soomaaliya etoobiya islamarkaana haatan ku sugan deegaano dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee degmada galinsoor ee gobolka galgaduud kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyeen ka cabanayay saameyn ay ku yeesheen abaaro iyo biyala halkaasi ka jirta iyagoo sidoo kalena dadkaasi cabasho ka muujinayay dhibaatooyin kasoo wajahay colaado ka jira dhulkaas maamulka soomaalida etoobiya halkaasoo ay ku noolayeen sanadihii u dambeeyey waa markii horraysay oo gurmadyacankan oo kalea islamarkaana biyadhaamina laga bilaabo qaybo ka mid ah gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyadoona weli ay jiraan abaaro iyo biyalaan laga soo sheegayo deegaano kale oo dhaca dhinaca koonfureed iyo bari ee gobolka mudug waxaa sidoo kale biyala-aantan meelaha ay ka jirto xilliga islamarkaana qayladhaantu ay kasoo yeeraysa ka mid ah degmooyinka bacadweyne camaara xinlabi iyo baraag oo iyagu dhaca dhinaca bari ee gobolka mudug isku soo wadaduba waxaa weli soo baxaya baaqyada loo jeedinaya ganacsatada iyo hay-adaha islamarkaana ku aadan in gurmida loo fidiyo dadku ay saameyn abaaraha iyo biyala-aanta ka jira qaybo ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammaysatay derajada koowaad iyo labaad ee jaamacadda hoob ee magaalada muqdisho warkaanna waxaa inoo ahya cali cabdiraxmaan aadan
ardaydan oo tiro ahaan ku dhowaa saddex boqol oo arday ayaa kala ahaa bachelor iyo master degree waxayna ka qalinjibeen jaamacadda hoob oo kaashanaysa jaamacadda kambala iyadoo xafladii loo qabtay ardaydaas inay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya maamulka jaamacadda iyo ardayda xafladda loo qabtay madaxa jaamacadda hoob ee magaalada muqdisho maxamed sheekh cabdiraxmaan oo bedri loo yaqaano ayaa faahfaahinaya qaybaha ay ka kooban yihiin ardaydan maanta qalinjibisay waxayna ka kooban yihiin toddoba borogaraamweyn toddoba qaybood ayay kala yihiin caafimaadka marka la fiiriyo waa laba waa public health iyo health service management maamulkii marka la yidhaahdaa waa public administration business administration iyo economic planning and policy waxaa jira development stages iyo diplomacy and international relation qaybahaas ayay ka koobnay sida kale icon badge ah
gudoomiyaha akademiyadda fanka iyo sugaanta doctor cismaan yuusuf maxamed oo jerfe ku magac dheer oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii xafladda lagu casuumay ayaa ardayda soomaaliyeed ku booriyey inay ku dadaalaan cilmi baarista rofesor najiishe cabdilkariim oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacadda hoob ayaa ardayda sidatan u sheegay idinkoo og in aad dhinacna idiin fiyoobeen ummaddiinnii oo ilaa iyo maalintii dawladdu ay burburtay iyo ka horba ilaa dawladdu hal maruma dhicine maalm sanooyin bay soo burburaysay iyo intii ka dambaysayba in ummaddan dullaal iyo mallaal carab iyo cajabi ayna u kala eexan laakiinse weli aan nool lahay welina aan ordayno waxaana idinkugu bishaaraynaya aan idiin sheekeeye waxaan idinkugu bishaaraynaya in mar aan dheerayn la odhan doono yaa soomaali yaqaana marun fiisa aan helo dhiisha fakhrigana aan tuuro wamaa daalika cala allahi bicasiis ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa xafladda ka sheegay inay muhiim tahay in dhallinyaradu ay u istaagaan samati bixinta dalka maadaama ay yihiin mustaqbalka waddanka soomaaliya populationka ay tahay waad garanaysaa toban ilaa labaya toban milyan khayraadka ay leedahana qaaradda africa inta quudiya ayuu dibadda looga sii bedeli karaa waxaan xasuustaa cilmi baare swidish ah labadii kun ayuu qora article uu leeyahay dalka soomaaliya toban sano kadib wuxuu ku socdaa dalka fiisada ugu qaalisan adduunka inuu dhahay maxaa ka dhiman tobankii sano laba laba kun iyo labaatanka waayo waxaa ka dhiman afar iyo bilo halkaas in la gaarsiiyo dalka ayaa la rabaa dadkeena dibadaha jooga inay soo noqdaan kuwa jooga ee ka qayb galay dhibka iyo rafaadka ummadda la qaybsada inay mudnaanta yeeshaan jaamacadaha dalka ku garbaxay in shaqada la siiyo fursado shaqa dowladdu inay abuurto waajib laga sugayo waayo dowladda maanta jirtay midda manfurtaba gabagabadii mas-uuliyiintii xafladda ka soo qayb gashay ayaa shahaadooyin guddoonsiisay ardaydii maanta xafladda qalinjabinta loo qabtay
haatan wararkeena dibadda hay-adda caafimaadka ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegtay in ololihii tallaal ee ugu ballaarnaa ee ku aadan cudurka daacuunka uu hadda ka socda caasimadda lusaaka ee dalka zambiya cudurkan ayaa dalkaasi ka dilaacay bishii febaraayo ee tagtay waxaana u dhintay labaiyo toban qof halka lagu soo warramayo inuu saameeyey toddoba boqol oo qof waa markii ugu horraysay ee cudurka daacuunka uu ka dilaaca dalkaasi zambiya tan iyo sannadkii labada kun iyo tobankii waxaana uu khatar ku hayaa in ka badan milyan qof oo ku nool xaafadaha isku raranka ah ee ku yaalla duleedka magaalada lusaaka madaxweynaha xilka haya ee dalkaasi jaad idris deybi ayaa mar kale u tartamaya inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi ololaha doorashada oo dhammaaday jimcihii lasoo dhaafay ayaa waxaa hareeyey dibadbaxyo iyo xarig loo geystay hogaamiyaal ka tirsan bulshada rayidka ah kuwaasi oo madaxweyne deybi ugu baaqay inuu ka haro tartanka waxaa xisbiga waxaa xabsiga la dhigay afar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada rayidka ah kuwaasi oo kiiskooda la qaadi doono afar iyo tobanka bishan abriil walow uu dacwad oogaha jaad dalbaday in la xidho lix bilood ayaga oo loo haysto inay waxyeeleeyeen kala dambaynta dalkaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta aanu jecelnahayo isagoo intaas inoogu dhan bal aan mar kale idiin dul maro qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta wuxuu magaalada muqdisho ka furay shirka madasha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgelayaan dowladda federaalka ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyo beesha caalamka wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa ay guddoontay ama ka guddoontay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka filan qalab isbitaal oo dhammaystiran oo igu talagaleen in la gaarsiiyo isbitaallada ku yaala dalkeenna soomaaliya wasaaradda arrimaha gudahana ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii haweenka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si diiran u soo dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geyle maamulka gobolka baay ayaa maanta waxa uu bilaabay dayactir lagu samaynayo waddo marin muhiima u ah gaadiidka iyo dadweynaha magaalada baydhabo warkeenna uu maanta soo saare ka ahaa maxamed cali cumar jubba akhyaarta aanu jecelnahayo maanta waa naga intaa